waxaan doonayaa inaan war siiyo saxaafadda oo ku saabsan imtixaanaadka qaran ee k c p e iyo k p s e a oo maanta si habsamida oga habsamay waddanka sidaad ogsoon tihiinba imtixaanaadkan sanadkiiba waa hal marba umaadaa waxaan sanadkan nagu soo cusuban oo nagu soo kordhay graedka lixaad ama fasalka lixaad manhajka cusub ee c b c da horkacayo dhammaan goobaha maaragtay imtixaanaadka qaran lagu tamameynayay waa loo diyaargaroobay maanta si habsameel oga bilaabatay ilaa haddaan aan joogno wax arqalad ama dhibaatooyin aan maqnayna ma laha waliba meelaha qaar la sheegay inay maaragtay roobab badan ka da-een oo isku socotay gaadiidka uu maaragtay akad galay taasoo laanta maaragtay imtixaanaadka qaran ee nek ay ku talagashay inay helikobtaro geyso goobo ay kamid yihiin gobolkan lagdheera iyo luqo liboye iyo meel kamid a fafi ayaa maaragtay helikobtaraha lagu geeyay imtixaanka ilaa haddana wax dhibaatooyin maan maqlin ma laha inkasta oo wadanka dhamin gobolkan abaarooyin badan ku habsatay maaragtay diyaargarowgii ama maaragtay markii la ogay kenyada kale aada isdhehayso gobolkan maaragtay wuu ka liitaa habkii lagu maaragtay diyaargaroobayay weliba way usii daran tahay galaaska lixaad oo ilmihii inta badan waalidkii dhalay laga yaaba inay la guureen waayo abaar baa dhacday dadkii way hayaameen marka iskusoo doobo sheeka si kastaba ahaatee imtixaanaadka qaran hadda si rasmiba u bilowday waxaana filaynaa insha allahu si maaragtay qayr badan inuu ku maarata ku dhamaado marka waalidka waxaan leeyahay ilmaha maarata imtixaanaadka sameynayaan ku buuriya inay daqiiqadahan u dambeeya ay akristaan maaragtay haddii ay gabdho jiraanna wax laga ilaaliyo in jikooniga iyo waxyaalaha sita la yirahdo ukac oo ka shaqeeya waayo ilmihi dee maarata waqti yar bay iska haystaan ciyaalku waxaa laleeyahay ayaga kubadda iyo waxaa sitaas iska ilaaliyeen waayo inayba ku jawaaban baa dhici kartaa beri iyo beri damban baaba dhiman iyo maanta oo imtixaanka imtixaanaad ku socdo marka waxaa kaloo nagu soo food saaran imtixaanka qalad ee form four oo inkastoo uu bilowday laakiin sida rasmiga ee uu bilaaban doono taarikhda labaad bishan hadda horteenna ah marka haddana maaragtay imtixaanaadkii loogu talagalay ee sidai arabika iyo waxyaalaha oralka maaragtay ay hadda ay ay hirgabeen